marka ugu horeysa waxaan aad uga mahad celinaynaa intii soo qaban qaadaysa kulankan iyo dadkii maalgelinta ku sameeyey warshaddan maanta halka lagu daahfurayo oo aan rajaynayno sida dadkao dhan wada qireen inay wax badan ku soo kordhin doonto horumarka dalka ka socda dabcan aad baa loogu celceliyey warshadaha iyo dalka horumarkiisa in laga qayb qaato laakiin sidoo kale iyadana waxaa laga maarmaa wax walba inay qorsho ku socdaan haddii wax walba iska socdaan waxaa dhici karta waxyaabo badan oo loo haysta inay faa'iido ay leeyihiin inay isu beddelaan faa'iidada dalal badanna way ku dhacday waxaa wiilka soo socdaa bisha ugu horraysa agost ladaha furi doonaa qorshaha shanta sano soo socotee ee dowladda puntland waxaan rajaynayaa sektarada kala duwan ee ganacsiga inay ku yeeshaan tala badan xaggee dalku u socon karaa dhinaciisa horumarka ama warshado ha noqoto ama wax soo saar kale ha noqoto waxaa sidoo kale nagu soo socda bisha sagaalaad shan iyo tobankeeda shirka maalgashiga puntland oo isagana wax badan soo bandhigi doono fursadaha dalka ka jira oo la raba in la maalgasho dabcan doorka dowladda ugu weyn qaanuuniyanna u leedahay lagana sugayo waxa weeye inay siyaasadda dhaqaalaha ee dalka jiriso marka lala hadlayo ganacsatada marka dowladdiina waxaa laga rabaa qorsho ay hogaaminayso taladiisana la wada leeyahy marka waxaan ugu horraysa waxa weeye bal taladii dalka dhinaca horumarinta dhaqaalaha inuu nin walba dhinaciisa u dhaqaaqina bal laysugu yimaado waad ogtihiin warshado marka la samaynayo waxay u baahan tahay aag gaar u ah oo fasilitiga ay u baahan yihiin oo dhan ay u jaban tahay tusaale ahaan haddii la rabo koronto ku filan ilaan korontada warshaduhu isticmaalaan waa koronto awoodooda samayso shirkadda hadda jirta ama shirkado kale hadday yimaadaan awood badan oo koronto meel walba isama geen karaan waxaa loo baahan hal aag in la geeyo biyaha sidoo kale waxyaabaha utilitiga oo dhan sidaasay noqon doonaan caqabadaha ugu weyn oo hadda horumarka shirkadaha raba inay warshado sameeyaan hortaagnaan doona waxaa ka mid a dhulka dhulkii waa la wada xiraystaba marka warshad ma samaysan karto haddii dowladdu dhul ha siisaa halka ku jirtay qof mar odhanayo sida hadda wax ku socdaan arrimaha dhulku way adag tahay dad maalgashayaal oo dalkan inay yimaadaan marka dadka reer puntland waxaa la rabaa inay waxa wanaagsanoo adduunyada ku soo arkaan keliya ay soo murguurina waxaa la rabaa farsamadii lagu gaari lahaa naftarkeeda in laskala yimaado marka kolley waan ku howlannahay waxaan rajaynayaa hadda waxaa gacanta lagu hayaa xeerka maalgashiga puntland oo kala saari doona maalgashiga wadaniga iyo maalgashiga ajnabiga iyo xuquuqaha ay kala yeelan doonaan iyo waxay dowladdu ay uga baahan karaan iyo wixii iyaga looga baahanya intaba waxaa sidoo kaleeto dowladdu ay garwadeen ka noqon doontaa sidii kobaca dhaqaalaha ee dadku siminaysan uga wada qayb qaadan lahaa dabcan waxaa ugu horeeya oo dowladdu ay wax ku dhisaysaa oo ugu muhiimsan waxa weeye oo amniga iyo kala dambaynta iyo deganaanshaha siyaasadeed uga shaqaynaysaa waa dhaqaale waana canshuur marka canshuur bixintu naftarkooda waxaa la rabaa door weyn in laga qaato sida waxaa dowladda looga filaayo looga helo waa wax isku wada xiran nolosha bini aadamku midba mid bay kabaysaa dowladahana waxaa loo samaystaa qorshayaa arrimahaas kala duwan inay isku ururiso oo isku hagto marka waxa u weyn mashruuca u weyn ee dadka soomaaliyeed iyo dadka puntlandba haysta waxa weeye sidaan dowlad sharci ku dhisan aan u horumarin lahayn dabcan labaatan iyo kow sanay jirtaa waa ku faraxsanahay toddobaadkii puntland inay ku soo aaday furitaanka warshaddan qiimo gaara ayay u leedahay dowladda runtii saasaa keentay inaan wakhti badan siino furitaankeeda iyo ka hadalkeeda laakiin waxaad ogaataan koob iyo labaatan sano kadib waxyaabaha caqabadaha ee dowladda hortaagan weli waa badanyay marka waxaa loo baahan yahay in la iska garabsado dalku shuruucdiisa in la dhammaystiro fulintiisana in loo diyaarjiro sharciyo badan oo dalku leeyahay marka la damaco in la fuliyo caqabado badan baa bulshada ka yimaada halkaa hadda waxaan ku arkayaa siligii loogu talagala beeraha dadkii ganacsatadaha reer magaalka waxay ku dhaqaaqeen dhulkii daaqsintaha oo wada xeerteen runta oo caqabad hor loo soo kordhay ma aha horumar waxaa la rabaa shuruucda bixinta dhulku dowladdu inay yeelato qofka dhulka la siinayo waa inuu la yimaado qorshihii iyo wakhtigii time framekii ugu fulinayo waan u baahannahay beero waan u baahannahay naaxin xoolaad laakiin mashaariic beena in lagu qabsado dhul aad u weyn oo kii wax ka samaysan lahaana laga xanibo mid aan wax samaysanayn oo hadhowti rabo in lagu bedelo blocks injineer saacdala halka sheega guryo badan iyo hoteello badan oo la dhiso horumar maaha waa xaqiiqada waa taas meeshii wax soo saarka lahayd baa maqan marka waan dareemayaa qofku markuu ganacsado yahay caqabadaha haysta laakiin mar baan ahaan jira oo dareemi jiray laakiin hadda waxaan dareemaya markaan dowladda soo galay ganacsatada naftirkooda fakirkeeda inay caqabadaha qayb ka yihiin naftirkooda marka waxaan u baahannahay si dowladdana ay u gudatooda roolkeeda in gacan lagu siiyo inay dowladnimada ka shaqaysiyo horumarkiisa haddii qof walba si individual lagu fakiro waxaan ku noqonaynaa nidaam beeleedkeen miyiga hadda nina nin ma qabsado xerada arjid isagoo iska deganoo xoole iyo cuntada ku haysta wuxuu leeyahay waa ka degan roganaya waa ka guuraya meeshaa ku arkaanaysa ama uu iska nacaya laakiin dowladdu marka mashaariicda noocaan hadda mashruucan inta aan ka warqabo abshar inta uusan tan fakerin mid kalea ka horreeyey oo socon wayso saas maaha marka ay sheegta caqabadaha ka horreeyey ganacsi kan naftirkiisa hadduu dhiirigelintu rabo uusan helin oo caqabado ka hor yimaadaan waa halis naftirkiisa isagoo maalgelin taagashay inuu noqdo froisin wax iska fadhiyo marka waan rajaynayaa si midaysan inaan horumarka dowladda iyo dalka aan uga wada qayb qaadanno annaguna waxaan ballan qaadayna oo amniga iyo deganaanshaha siyaasadda loogu xiga waa kobaca dhaqaala oo aan u jeedno inay dhallinyaro fara badan ay shaqooyinka helaan shaqa abuur wax kasta oo ama sharci ah ama dhiirigelin ah oo ku xiran maalgelin ama mid wadanay ha noqoto ama mid ajnabioo dibadda ka imaanaysa labadaba dowladdan aragti furan bay ka leedahay inta ay ka og tahayna way soo bandhigaysaa inta ka dhimanna waxaan ka rajaynaynaa dadka aqoonta kala duwan iyo khibradaha kala duwan inay nagu biiriyaan inay ka soo qayb galaan barnaamijka qorshaha puntland ee shanta sano soo socota oo toddobada agost inuu furmi doono daafurkiisa aan malaynaa in si fiican loogu qayb galo shan iyo tobanka sebtembar in si fiican looga qayb galo oo ciddii haysa afkaar ganacsi ay ku soo bandhigto ruuxaddeeda si cidda dhaqaalaha haysa iyagan ay maalgelin u sameeyaan bunuugta oo runtii dadka hantidiisii inta badan kayd u haysa waxaa la rabaa lacagta in loo helo sharci ay dadka dib ugu celinayaan ugu maalgelinayaan oo la difan oo la kari karo arrintaas waxay u baahan tahay sektar u baahan weeye sidiisa in looga doodo waayo nin waxa o dhan isku haysta wuu yarya mid afkaartiibuu haysta mid maalkiibuu hayaa mid suuqiibuu hayaa mid waa marka waxaa la rabaa marka qorshayaasha la samaynaya inay isku dheeli tiran yihiin annaga waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo ganacsiga iyo dhaqaalaha kobcinaya inaan ahmiyad weyn siin doono aad baad u mahadsan tihiin waxaan u rajaynayaa warshaddan guul iyo marka xigaan soo noqonno iyadoo linski badisay waan ku faraxsanahay runtii productyadan oo dalka intaan ka warqabo aad ugu yaraan jiray dhib badanna naga hesho guryaha hadda dabaqyada badan ee la dhisay b b c-da looga dhigay biblinska xagga biyaha dhibaatada ka haysata waa la wada garanaya dib baa looga rujijiriya marka m b b r iyo h d p inay halka timaado waa horumar runtii la kowsaday fursadda iyo khibradda injineerka iyo dadka gartay inay ka qayb qaataan marka aad baad u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa inaan dhiirigelinteenana heli doontaan wixii tabantaaba ah oo annaga nala gudboonna insha allah aan la akrin doonin idinkana waxaan idin rajaynayaa inaad dowladda garab istaagtaan oo garab istaagu ma aha waana taageersannahay waxaan rabnaa inaad qorshaha dowladda inaad taageertaan taas weeye ujeeddadaan u jeedno waan ogahay muddo dheer oo qof walba qorshihiisa iska samaysan jiraa dalkaan soo maray laakiin taas way soo adkaanaysaa dalkii waa ballaartay markii nin walba wixiis iska samaysan jira laguma fakeri jira warshadaha noocaan oo kaleeta hadda eriyadan waxaan u malaynayaa washa kale kama furmi karto dhulkii waa adkaanaya sooma xataa meel cidla hadduu nin meel ka taagto kuwii ku agdaalo waa qaaliyeynaya marka waa qorsho adag oo na haysta laakiin haddaa si fiican loo fakaro oo dowladda garab la siiyo awood waxay u yeelan doontaa awoodda sharci dhulka dowladdaaskan sideedaba dad iskama leh taa inay ogaataan way qofkuna wuxuu ka leeyahay intuu ku munaafacadsanayo dastuurku sidaasuu dhigayaa laakiin xeer jajabkeen wax badan buu hallaynaya marka waxaan rajaynayaa in dowladnimada aan wada taageerno runtii islaan ciise iyo isimada kaleeta ee dalka habeeniyo maalin waxay ku bixiyaan wax danta caamka u adeegaya talooyinkooda waxay u badan tahay sidii dalka caamka loo adeegay laakiin waxaa marmar arkaysaa dadkii sectorskii kaleeta ilaan isimadu waa qayb bulshada ganacsatadu waa qayb aqoonyahanku waa qayb haddaan qof walba qaybtiisa qaadan way adag tahay hal qolo qaybteed inay shaqayso marka waxaan rajaynayaa in gacan la isku wada siiyo danta caamka ah isagoo nin walba dantiisa gaarka aqoonsanaya dowladnimada waxa weeye waxa isku kaaya xiraya guud ahaan intaas si midaysan aan xoogga wada saarno waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu